baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya howlka shirarka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya hata ku dareerta caleemasaarka guddoomiga baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya oo dhowaan laka dooraday magaalada tambaydhabo yoona miilasaytii ka sugayin mas-uuliyiin ku tirsan dowladda dhexe ee dalka soomaaliya iyona maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya yoona sacado hataa dareerta la filahay intii hadeeran mas-uuliyiin kale ee dowladda dhexe iyoona maamul goboleeda ku tirsan iyo baydhabo iyo hadeeran